sidii warkaba aad ku maqlayseen dalka kenya dadku saaka waxay u dareerayaan doorashooyin shan sannadood kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen rabshado ka dhashay doorashooyinkii kuwan ka horreeyey goobaha codbixinta ayaa furmay lixdii aruurnimo saacadda geeska afrika waryaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa haatan qadka magaalada nairobi si toosa ugu jira yaasiin waad i maqlaysaa yaasiin dabcan waxaad ku sugan tahay jidadka magaalada nairobi codbixinta magaalada nairobi meelo ka mid ah way ka bilaabanaysaa saakay lixdii bay ka bilaabanaysay saacadda afrikada bari bal jawiga iyo goobaha codbixinta sawir guud inaga sii walaalayaal ayaad umahadsan tahay ilaa iyo afartii iyo barkii ama tobanka iyo barka aroornimo ayaa dhammaanba la dhamaystiray qalabka doorashooyinka loogu talagalay haddii ay ahaan lahay waraaqaha iyo saraakiiqda lixda ee loogu talagalay madaxweynaha ninka ka tirsan baarlamaanka ama gabadha ka tirsan iyo weliba xubnaha senatorka iyo gabanarka iyo xubno horle oo iyaguna ay kamid yihiin wakiilada haweenka iyo sanduuq kale uu ku qoran yahay county representative ama golaha dawladaha hoose dadka waxaad moodaa sidii koronkoradii ay isku dul saaran yihiin iyadoo ammaankana la adkeeyey ciidamada amniga ayaa meel walbaad ku arkaysaa in ka badan lix kun ayaa la keenay agagaarka kamakunji oo isni ay ka tirsan tahay dadkuna si wanaagsan ayay u codaynayaan iyadoo meelaha qaarkood marka kisumu iyo la eego gobolka rifty valley oo ah meelihii shan sano ka hor ay xiisaduhu ka dhaceen dadku ay si weyn u soo baxeen islamarkaana ay aada ugu kalsoon yihiin codkooda maalinta taariikhiga ee muddada dheer ay sugayeen waxaana ka qayb galaya dadka observerska la yidhaahdo laba iyo labaatan kun iyo lix boqol oo qof oo ka kala socda commonwealthka midowda africa iyo weliba wadamo badan oo dunida ka tirsan iyo warbaahinta waa marka laga soo tago yaasiin goobaha codbixinta waa sidee jawiga guud ee jeedka magaalada nairobi iyo xaafadda soomaalidu ay degan tahay ee isli
run ahaantii dhowr iyo toban goobood oo waaweyn oo ku yaala xaafadda isli iyo guud ahaanba kamakunji ayaa waxa ay tahay meelo aad iyo aad u degan oo dadku ay goor hore yimaadeen waxaana aylaaiyo habeenkii xalay jiray dad roonda ah ama ciidan gaafgaroobaya wadooyinka oo lagu soo kordhiyey ilaa iyo dhowr iyo labaatan gaadiid ah oo ay ku qoran yihiin gawaarida loogu talagalay community policingka oo qaar kamida ay iidiyeen ganacsatada soomaalida aad iyo aad bayna safafku haatan u dhaadheer yihiin waxaana lasoo xili doonaa si ay u bilaabatay lixda aroornimo shanta galabnimo marka laga reebo meelaha loo mareeyo in safafku weli ay sii dheer yihiin sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka oo laga yaabo ilaa lixda in la gaarsiiyo meelaha qaarkood balse sida caadiga ah in shanta lasoo gabagabayn doono marka dadka dadweynaha dalka kenya cabsi fara badan bay qabeen iyagoo maskaxda ku haya wixii dhacay labada kun iyo toddobadii doorashooyinka saaka loo dareeray dareenkooda guud waa sidii cabsidaa ma jirtaa run ahaantii cabsidaasi aad iyo aad ayay usii yaraanaysaa marka la eego qaabka loogu talagalay ama ha noqoto golaha doorashooyinka ama hay-adaha ammaanka oo aad moodid inay si weyn kaga duwan tahay doorashooyinkii labada kun iyo toddobada labada kun iyo sideedda oo xagga ammaanka aad moodid in laga daba tegayey haatanna laga hortegayo oo meel walba la geeyey ciidamadii iyo dadkii wada shaqaynaya iyo weliba hot lines badan oo ma teleefano emergency ah oo baabuurta iyo wadooyinka iyo meelaha la isugu imaanaya lagu dhajinayo si haddii ay wax dhacaan ee loogu gurmado gaar ahaana meelaha ganacsiga waxaad moodaa dadku markii ay soo codeeyeen qaar ka mid a inay goobahoodii ganacsiga ay hortaagan yihiin walow lagu dhawaaqay ilaa iyo maalinta salaashada soo socota in ay xirnaadaan ganacsiga isli iyo qaybo ka mida magaalada nairobi si markaasi loo ogaado haddii ay rabshada dhici karaan ama dad ka faa'iidaysta ayaa jira maalmaha qaarkood marka doorashooyinku ay dhacayaan inay farataystaan ama hantida ay dhacaan balse ilaa iyo haatan aad ayay u wanaagsan tahay xaaladda ammaanka dadkuna waxay ku soo qulqulayaan goobaha oo aad ay u banaynayaan maalintan taariikhiga inay doortaan cidda ay banaynayaan iyadoo laba ka mida ururada ugu waaweyn waddanka kenya aad moodid inay isku soo hari doonaan ama qoortaba isku geli doonaan sida cood oo uu hogaamiye raila iyo uhuru oo isaguna hogaamiye xisbiga la yidhahdo jubilee aad iyo aad baad umahadsan tahay yaasin wixii ku soo kordha wararkaasi doorashada iyo codbixinta dalka kenya wararka iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan colaadow aad baad umahadsan tahay weli wararka doorashooyinka kenya ayaanu ku jirnaaye magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyiga bari ee kenya ee ay soomaalidu ta ayaa ka mida goobaha dadku ay doorashada sida weyn loo filaya inay isugu soo baxaan dadka telefoonka magaalada gaarisa ayaa haatan waxaa toos ugu jira wariyaha v o eda maxamed faarax shire shire haddaad i maqlayso marka hore magaalada gaarisa dadku sidee bay ugu soo baxeen doorashooyinkan
colombo hadda waxaan ku suganahay goob ka mid ah goobaha doorashada ay ka dhacayso eneguna waxay qabanayaan tiro badan oo rag iyo dumarba isugu jiro oo safaf ku jiro oo codeynta diyaar u ah xaaladdu waa ay degan tahay walow xaaladdu xalay cabsi magaalada gashay oo lagu dilay hal ka mid ah hal qofna la dilay hal qofna la dhaawacay halka gaarigu lahaa nin musharaxana taageerayaashiisu ay wateenna la risaaseeyey
jawiga guud ee magaalada iyo ammaanka iyo dadka safafka ugu jira codbixinta haddii aad dhex taagan tahay shirow maxaa kuu muuqanaya
xaaladdu waa ay degan tahay dadkuna safafka ayay ku jiraan oo saaka kow iyo shantii ayay soo kalaheen ciidamo badan oo booliis ayaa la dhoobay iminka goobta aan joogo waxaan kula kulmay daqiiqado ka hor taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska ah ee gobolkani waqooyi bari wuxuu sheegay in ammaanka la sugayo oo taxadar fara badan la muujinayo xaaladdu aad bay u degan tahay ilaa iyo iminka intaynu ka war hayno haddii aad marka sawir guud naga siiso isu soo baxa sababka dadka ay ku jiraan qaabka codbixinta ay u dhacayso inkastoo weli aroor hore ay tahay waa sidee shire
dabcan oroo hore weyo iminka waxaynu maraynay goobahaas oo aynu eegaynay qaabka sanduuqda loo keenay iyo qaabka doorashada udhici doonto iyadoo markii ugu horreysay soomaalida iyo weliba dalkani kenya ilaa iyo lix mudana laga dooran doono dadku safka ayay ku jiraan waxaad moodaa in aad moodo in dadku hore ay uga soo bislaadeen oy diidayaan in qoraxda ay kusii nagaadaan safaf dhaadheer ayaa lagu jira balse ilaa iyo iminka saacadan aan kula hadlayo cid codaysay ma jirta magaalada garis ilaa iyo afar goobood oon soo maray ilaa iyo lixdan iyo lix goobood ayayna magaa garisa kursigan garisa la yidhahdo ay kako uu ka kooban yahay oo aynu cagta saari doonaa mid mid u tegi doonaa
ma jirtaa wax dareen ama cabsi ah oo dadka usoo baxay codaynta doorashada madaxtinimada kenya ay qabaan gaar ahaan gaarisa dadka ku nool ee aada iminka joogto shire
cabsi waa ay jirtaa oo habeenkii xalay hasaan ku sheegay gaari uu leeyahay mudane ka mid ah mudanaasha xisbiga odium ku tartamayo ayaa dabley ay risaas ku furtay meel ka mid a magaalada gudaheeda risaastii la furay waxaa dhacday in nin darawal ahaa oo dawladda u shaqaynayay iyo gabadh dhaktaradaheed ay gabadhiinu ku dhaawacanto ninkiina uu ku dhinto marka cabsidu way jirtaa foojignaantu laakiin dadka waxaad moodaa inaysan baqitaan qabin in ay kaga kaadiyaan oo guryahooda ku sugnaadaan waxay isku dayayaan in qof walba orornimadan uu codeeyo uuna soco dawladduna waxay u ballan qaadaysaa in goobaha codbixinta oo xalay la geeyey ciidamo ballaaran ay ay ay diyaar ku yihiin ciidamadaas ay sugi doonaan amniga dhanka kale colombo magaalada mombasa oo gobolka xeebta oo ah gobolka iminka darisku aynu nahay ilaa iyo iminka waxaa lasoo xaqiijinaya ilaa iyo shan askari in ay ku dhaawacmeen lagu dilay goob ka tirsan goobaha codbixinta ee magaalada mombasa taasna waxay noqonaysaa ilaa iyo iminka dhacdadii ugu horreysay ee laga soo laga soo tabiyo dalkani kenya guud ahaan
shirow goorma ayaad leedahay xarumaha laga codeynayo waa lasoo xirayaa oo dadka codkooda iyagoo dhiibta oo dhammaanaya markaa lasoo xirayaa kow iyo tobanka ama shanta galabnimo ayaa lasoo afmeeraya balse dastuurka iyo sharciga gaarka guddiga doorashada waxa uu qorayaa in ilaa qofka ugu dambeeyo uu ka tegayo uu ka codeynaya aan la xerayn balse nidaamka waxa uu farayaa in kow shanta galabnimo lasoo xiri doono goobaha doorashada
wariyaha v o eda maxamed faarax shire oo isagoo jooga magaalada gaarisa qadka teleefoonka si toos ah igu waramayey isagoo ka hadlaya doorashooyinka madaxtinimo ee dalka kenya maanta oo isniina afarta bisha maaj sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waddankaasi ka dhacaysa colaad
weli wararkii doorashada kenya ayaanu ku jirna ee dhinaca kale xiisadaha la xiriira doorashada ayaa weli sarreeya waxaana goobaha ay dadku ka codaynayaan iyo guud ahaan gobolada kenya la geeyey sagaal iyo sagaashan kun oo askari oo boolis ah oo ammaanka sugaya waxaa dadka dadku ka baqdin geliyey ama baqdin ka qabaan inay soo noqdaan rabshado lamida kuwii ka dhashay doorashooyinkii labada kun iyo toddobadii kenya ka dhacay ee natiijadooda lagu murmay shirkadaha ganacsiga soomaalida ee dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ayaa iyana ammaankooda adkeeyey si ay u ilaaliyaan hantidooda haddii ay rabshado dilaacaan waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa mar kale inoo haya hay-adaha dhinaca ammaanka ee sida gaarkaa uga shaqaynaya goobaha ganacsiga iyo weliba meelaha dadka soomaalidu ay degaan ayaa waxaa ka mid ah shirkad la sameeyey saddexdii bilood ee ugu dambeysay kana hirgashay magaalada nairobi oo la yidhaahdo cajab security service waxaana ay qaabilsan tahay ilaalinta hantida dadka iyo weliba sidii xiriir wanaagsan ay ula yeelan lahayd hay-adaha dhinaca amniga ka shaqeeya gaar ahaan booliiska iyo weliba kuwa ka shaqeeya community booliisinka oo si gaara loogu tababaray inay dadka la xiriiraan waxaa jira astaamo gaara iyo weliba hotlines ama taleefano degdeg ah oo la sameeyey iyo gawaari meel walba la taagay oo ay shirkadu maamusho iyadoo xiriir wanaagsanna la leh shirkadaha ammaanka waxaa agaasimo guud ka ah shirkadda cajab security service axmed maxamed xasan oo muddo ka badan sagaal sannadood madax ka ahaa shirkad waddanka ingiriiska adeegyada dhinaca nabadgelyada oo khibrad dheeraada u leh arrimahaasi waxaan weydiinay ugu horrayntii isagoo ku dhex jira howlaha diyaargarowga bal waxyaabaha shirkadani ay ku soo kordhin karto ammaanka dadka soomaalida iyo guud ahaanba magaalada nairobi xilliga doorashooyinka
yaasina waxaa noogu aada noogu weynaa oo dhibaatadan maaragtay aan u abuurnay kambanigan wuxuu ahaa waxaanu aragnay ganacsiyada mase ganacsiyaasha oo soomaalida oo isdhex yeela oo system security aansan aan lahayn oo dad maaragtay dhar hatan aan labisnayn oo iska hortaagan maaragtay systemka oo dad oo lacagahooda iyo ganacsigooda isdhex yeelo marka waxaanu ku fikirnay inaan abuurno maaragtay cajab security service oo ah maaragtay combany maaragtay oo casriyeysan oo system aada iyo aada u wanaagsan leh sistemyada aan sameynaa waxaa kamid yaha kamid ah in oo maaragtay dad oo training lah oo well trained security guards ah ayaan sameynay oo maaragtay meelaha weyn oo ganacsiga ilaalinayo combanigeenna wuxuu leeyahay insurance coverage oo macnaheeda ay tahay ciddii maaragtay aan u ilaalino hantida oo hanti laga dhaco in anaga noogu imaadaan oo caymis uu ku jiro maaragtay aada iyo aad maaragtay system aada iyo aad u wanaagsan ayaan maaragtay kusoo kordhinay dabcan dadaal weyn waxaad haatan ugu jirtaan sidaan arkaya dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo taleefanadan iyo waxyaabaha dadka shaqaalaha ee aad diyaariseen imise ayay yihiin shaqaalaha haatan aad howlgeliseen xiriir intee leegse ayaad la leedihiin hay-adaha ammaanka iyo weliba bulshada ku dhaqan xaafadda isli qaas ahaan waxaa ii shaqeyso ilaa iyo laba boqol askari oo security guards loo yaqaano waxaa kaloo maaragtay nala shaqeeyo ciidanka booliiska oo ilaa iyo labaatan askari oo maaragtay exclusive u ah xaafadda islii nala shaqeeyo waxaa kaloo nala shaqeeyo dhalinyaro soomaali u badan tahay oo maaragtay oo huweysan laakiin oo under cover ah oo maaragtay dharcad iska ah taasna waxaa maaragtay noo noo sahashay maaragtay wadakaashi aan yeelanay xarunta booliiska bangaani ku taalo oo maaragtay aan la xiriirnay madaxda maaragtay sasare oo booliiska oon maaragtay u sheegana dhibaatadan haysato waxaa kaloo maaragtay mahad iskale maaragtay ganacsatayaasha waaweyn oo islii oo maaragtay inta isku tageen saddex baabuur oo noo iibiyey oo maaragtay saddexdaas baabuur oo hadda aada iyo aad u shaqeeyo oo maaragtay ciidamo askar boliis ay saaran yihiin security guards ay saaran yihiin darawliin oo aada iyo aada u tababarsan ay wadaan oo maaragtay dhinacyaha uga dhagan tahay community policing iyo hoteleyno telefoonno badan oo anagana la soo xiriiri karo waxaa kaloo maaragtay diyaar ah oo maaragtay on stanby ah ilaa iyo hadda marka laga reebo goobaha ganacsiga waxaa jira stadiyo ama deegaano waaweyn oo soomaalidu ay degan tahay wax ammaankooda aad wax ka qabateen ama laynka dalbaday ma jiraan ha ayaamahan dambe waxaa soo kordhaysay telefoonadeyda oo aada loo soo wacayay markii la arkay maaragtay baawartan socoto oo community policingka ah maaragtay oo telefoonadeen hotlineaden ku qoranta oo ah eber toddoba labo eber toddoba labo afar sideed hal eber lix afar lix eber toddoba labo afar sideed hal eber lix afar lix nambarkaas aada iyo aada laga soo wacay waxay soo wacayeen dad badan oo maaragtay xaafadaha burhaan oo kale iyo ushariika iyo maaragtay dad badan oo ganacsatayaal ay degan yihiin oo dalbanaya dad huweysan askar huweysan marka haddana waxaan la kaashanay agaasimaha guud ee booliiska xarunta bangani iyo xarumo badan oo kale waxayna siiyeen maaragtay askariyaal boliis oo oo huweysan oo ilaalinayso xaafadaha marka xaafadahaas iyo ganacsiga ganacsiyyaasha kulli waa la ilaalinaya Eh, axmed inta badan marka dadku ay soo codeeyaan qof walba walwalba hayo dibbay waxay ugu soo noqdaan goobaha ganacsiga inkastoo sida aad amarka ku bixiseen dadku ay goobaha xirayaan haddana dadka goobaha joogjooga ee agagaarka gaarisa lodge iyo meelaha ganacsiga iyo eh, waxaa dhici karta mararka qaarkood in ay dhalinyaro kale iyo dad kale iyo dad ay ka shakiyaan iyo ay la kulmaan dadka meelaha hor jooga Eh, sidee bay idinla xiriiri karaan dadkaasi Eh, bolis badan ayaa joogaysa oo xaafadda islii maxaa yeele xaafadda islii maaragtay aad iyo aad baa maaragtay mar walbo oo dhib yar uu dhaco indhaha maaragtay dadka oo soomaalida aan hayn oo anaga deriska nala ah dhankan madaare iyo maaragtay eh, maaragtay kariobangi iyo shaurimoyo iyo iyo ushirika iyo dhankan dhan ay kasoo ordaan maxaa yeele waxay og yihiin in meeshan wax ay ka heli karaan marka een, haddana aad iyo aad baan maaragtay uga tashanay fadhi badan baan yeelanay dadaal badan baan sameynay een, xagga amnigu waxaan u malaynaynaa waqtiga ugu fiicneed oo maaragtay doorasho ay dhacdo oo anaga u- aad baan ugu diyaargarownay markii cabsi aysan qabin cid aan ka celinayno ma laha maaragtay inay ganacsigooda ilaashadaan laakiinse waxaan ku waanin lahayn in maaragtay eh, ay- isaga ayaga qashqashad aysan bilaabin kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed xasan oo madax ka ah shirkad dhinaca ammaanka ka shaqeysa oo magaalada nairobi ka howlgasha waxa uu u waramayay waryahayaga yaasiin ciise wardheere